waxaa ka dhacay nin ayaa lagu dilay ragga oo ahaa kuwa caasayaasha baabuurtan dhaga ayuu ahaa nin iyo kale aniga mar dambe markii uu falku dhacay ayaa meesha soo gaaray dadkii ninka qaraabadiisa ama ay wada shaqaynayeen oo kuwa caasayaasha waxay ii sheegeen ama dadkii ganacsiga meesha jooga waxay ii sheegeen in nin yani hubeysan oo askari loo maleeyo dowladda inuu dilay marka waxay yeeleen wuxuu dilay kadib markii gaarigiisa uu dhagay yani wuxuu u dhagay gaari uu watay kaasiriga uu watay cunuga casaya waxaa buu dhagaali markuu dhagay marka wuxuu yidhi makolba lacagtii ku heshii waayeen kadibna waxay ii sheegeen inuu xabad yaan ku dhuftay ama waxaan soo gaaray asoo ninku meesha yaallo oo yani la qaadi waayo waxa qaada la waayey ayaan soo gaaray meesha walaal sida la ii sheegay ninku baskoolad buu watay yidhahdeen nin askari inuu ahaa lama hubo inuu ciidanka dowladda ka tirsan iyo qolo kale yahay base dadka goobta jooga waxay yidhahdeen ninku kadib markii baabuurkiisa uu dhagay lacagtii ku heshii waayeen marka markuu lacagtii ku heshii waayeen xabadda ku dhuftay waana ka tegay meesha uga tegay adigu waxay dhacday gooraha fil adigu yani laba saac barri mid dhacday iyo sida daadiisa waxay igu sheegeen kuwa ay shaqaynayeen oo is yaqaaneen labaatan shan sano jiriya ninka waa la qaaday waxaa la geeyey markii markuu meesha yani asagoo waxaa la qaaday nabi ku jirtaa la qaaday waxaa loo dhigay istaarka madiina loo dhigay intaa la gaarsiina waxay ii sheegeen inuu inuu madax ugu sii meeyey haddana uu barinayo istaarka madiina maya xaalad geeya anaa haddarta meesha anaa ka soo tegey asxaabta cadada soo wareysay hadda wararka la soo waxay ii sheegeen goobta wax ciidan soo gaaray ma jireen oo wax mas-uul soo gaaray isaga oo ale waxay hagaajiyeen gale ninkaas geeriyo inta saarkeen la geeyo geeriyo runta abba waa elis maaha laakiin se dadkii dad isugu dhawaaya wada shaqaynahayeen oo baabuurta wada dhagahayeen ayaa meesha goobta ku wareystay waxayna yidhahdeen ninka waxay sheegeen hata magaciisa uu sheegi wahaa base wuxuu yaqaan saaxiib gale u yaqaaneen gale wuxuu sheegay meeshiisa in la yaaba waxa la yahay madaxiisa la yahay madaxiisa